وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير wixii maal ah alla uga soo ceshay rasuulkiisa xaggooda yuhuuddii reer nadiir uma aydaan qaadin duulaan aad ku dagaal gasheen fardo ama rukuub midna macnaha waa kama aydan marin wax dhibah dagaal ah helitaanka qaniimada wuxuuse alle ku sallidaa rusushiisa cidduu doono alle wax walba wuu karaa oo awood u leeyahay